bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wacan u wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka wadadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanana way xiran war xag ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay wadada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa isniin talaado ay soo gelayso lix iyo labaatanka bisha februari laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan oo caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doono waxaa ka mid noqon doona muqdisho ay kusoo badanayaan dilalka argagaxa leh ee ka dhacayo iyo haweeney maanta suuqa saybiyaano ee muqdisho ku dishay wiil ganacsado ahaa iyo ehelada wiilkaasi oo cadaaladda dalbaday dhacdadanna waxay qayb ka noqonaysaa dhowr dhacdo oo sidaan oo kale kaga dhacday magaalada caasimadda muqdisho waxaana idinla wadaagi doonaa warbixin iyo falanqeyn arrintaasi ku aadan qodobada kalena oo caawa idiin soo gudbin doono barnaamijkeenana aad ku dhegaysan doontaan haddii rabweyne laga helo waxaa ka mid noqon doona maxkamadda gobolka banaadir oo maanta soo gebagabaysay dhegaysiga ha-eedda dhanka ka ah sayid cali oo loo haysto inuu xaaskiisii nolosha ku gubay waxaa idinla wadaagi doonaa qaabka maanta ay u dhacday maxkamadeynta maalintii labaad dhegaysiga garmaqalka dhanka ka ah sayid cali oo ku eedeysan inuu gubay xaaskiisa ugu dambeynna ay u geeriyootay dhacdadaasi caawa ayaanu idinla wadaagi doonaa barnaamijkeennana aad ku dhegaysan doontaan qodobada kale aanu caawa barnaamijkeenna kusoo qaadi doono haddii rabweyne laga helo waxaa ka mid noqon doono faahfaahinadii ugu dambeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo lagu wado inuu shir uu kala qayb galo ra-iisul wasaaraha itoobiya doctor abiy axmed shirkaasi uu ka dhacayo dalka kenya muxuu daaran yahay warbixin iyo macluumaad ayaan idinkaga heenaa oo aad barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan haddii rabweyne weydmo sidoo kale waxaa idinla wadaagi doonaa faahfaahinada howlgallada iyo guluf militari oo ka dhana al-shabaab oo ee si xuliya kaga socdo gobollada soomaaliya macluumaad ayaan idinkaga heenaa qodobadaas wixii soo korra ayaa dhegaysan doontaan waa farsamadii axmed cali maxamed jaaja mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada wareega wararka
war haya saaxiib maxaa cusub war booq iyo siyaasado isdiidan oo maxaa dheer kala dirid baa bilaabatay wallee horaa loo yidhi geedkii orod lagu koro orodaa looga dagaa sabab kuwa ugu mushaarka badan ayaa ugu buuq badan waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaanu dileenahay habeen wanaagsan meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ayaa naga dhegaysanaysaan kow iyo sagaashan dhibic shan megartes f m kaasoo naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka keni banaadir iyo weliba gobollada kale f m ku gaaro meel walbo aad joogtaan waxaanu dileenahay saaxiibayaal habeen wacan u wanaagsan qebaha ugu horeeya ee barnaamijkeenna ayuunu u gudageli doonaa gor waxaan eegi doonaa war la xiriira kiiska eedeysan sayid cali oo loo haysto in uu xaaskiisii nolosha ku gubay hase yeeshee waxaan ka hormarinayaa magaalada caasimadda ee muqdisho waxay marti gelinaysaa dhacdooyin yaab iyo ama kaagle oo bilihii ugu dambeeyey soo kordhay kuwaasi oo la xiriira dilalka argagax leh oo noqday sidii tusbax furtay marka dhacdooyinkan bilihii ugu dambeeyey waxay noqdeen kuwo isdabajoog ah ka hor intaanan eegin falanqeen waxaan eegaynaa dhacdadii ugu dambeysay maanta saybiano ayay ka dhacday waryaheena ilka case ayaa warbixintan ku eegaya alaabka darisa laba dukaan isku dhegan waay adiga kulley macmiil meesha ka jirta walaalkeyda ayaa wiilka garbaduugu qabtay iyaduna waxay ku bilaawday toori isqabad dhex maray asaga iyo gabar deriskiisa dukaan ku lahayd ayaa sabab u ah dilkiisa maxaa jira arrintaas daraatii ka horreysay uu saldhigga ka dacwooday dhacdo argagax leh oo ay ka argagaxeen ganacsatada suuqa seebiyaani degmada wadajir ayaa waxay ka dhacday gudaha suuqaasi kadib markii laba qof oo ganacsato ahaa oo derisna ahaa midkooda la dilay wiilka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray injineer maxamed biriq kaasi oo goob ganacsi ku lahaa halkaasi waxaana ehelada oo warbaahinta kula hadlay isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho ay sheegeen in ay dishay gabar deriska ah oo iyadana halkaas dukaan ku lahayd dilka ayaa yimid kadib markii labadooda uu khilaaf soo kala dhexgalay gabadhana ay u yeeratay wiil iyadu la dhashay kadibna mindi ay u adeegsatay marxuumka sidaasna u geeriyooday ganacsatada kale iyagu goobjoog u ahaa dhacdadan ayaa aada waxay ugu argagaxeen iyaga oo sheegay in laamaha amniga gacanta ku hayaan eedeysanayaasha ehelada oo iyaguna dhankooda warbaahinta la hadla ayaa sheegay inaan la aasi doonin wiilkooda ilaa cadaaladda ay ka maraan eedeysanayaasha sidoo kale waxay faahfaahin ka bixiyeen qaabku uu u dhacay dilka siinaynaa yarkaa yar muxuu ahay walaalkeenna oo gaartay waxaan u mahadcelinaynaa laamaha amniga oo dadkii dhibkaa geystay maanta gacantooda ay ku jirto insha allahu muxuu ahay dad badan oo dhibaato loo geysto dadkooda aan la soo qabanin ay jira dadkaas annaga waa noola soo qabtay alxamdulilahi rabbilcaalamiin maantana gacanta waxay ku jiraan dawladda waa u mahadcelinaynaa si wanaagsan iyo si muxuu ahay marka wixii kaloo dib aan insha allahu laba qof hadda xiran iyo laba annaka naga xiran oo liya dagaalkay ku jiraan waxbana kuma ay jirin laakiin hadda annaka dadkii dhibka noo geystay laba qof ayaa xiran waa nin iyo naag sidaan war ku maqlayno insha allah wixii oo muxuu ahay dhibka waxaa laleeyahay waxaa geysatay haween laakiin ninka ayaa annakan waxaa noo geystay marka saas awgeed alixaal laamaha ammaanka ayaan ka war sugaynaa alaabka derisa laba dukaan isku dhegan waay adiga kulley macmiil meesha ka jirta walaalkeyda ayaa wiilka garbaduugu qabtay iyaduna waxay ku bilaawday toori toori si haa rugtuufiy garbaduugu qabtay maxaa rugtuufidana marka dawladda waxaan ka codsanayaa sharafta leh yaa ninkii nin dila xamar waa ku batay waxna lama qabto waxna lama taro waxaan ka rabaa dawladda iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha baarlamaanka cadaalad inay dadka mariyaan dadkii hore xidhxidhnaa ee la guba baa weli yaalla kayga maanta yaallaana waa kaas waa kuwaasoo kale dawladda waxaan ka codsanaynaa qofkii qof dilo inay la dilo allah u naxariisto injineer maxamed axmed cabdiraxmaan biraq ayaa allah u naxariista ee wuxuu saaka ku geeri ku dhaawacmay dukaankiisa oo ku yeela saybiyaano falkaasna gabar diris ay ahaayeen iyo reer isqabtihii ka bilaabatay marka wixii qaabka dhimashada iyo faahfaahin wix dambu dib aan iskaga sheegi doonnaa hadda waxaan iclaanka iyo dadkaba ogeysiinayna allah u naxariisto injineerka inuu dhintay farinjeerka isbitaal madiinan uu ku jiro insha allahu kiiskiisa wixii ka dhimina laamanka laamaha ammaanka hadda gacanta ku haya ayagaana noo soo dhammaystiri doono taasaana wada sugayna haddii ilaahay haddii ilaahay awoodo waxaan jecelnahay xilliga inoo suurowdo oo berri masaada maxaa ka dambeeya isqabad dhex maray asaga iyo gabar deriskiisa dukaan ku lahayd ayaa sabab u ah dilkiisa maxaa jira arrintaas daraatii ka horreysay uu saldhigga ka dacwooday waa hagaag mar kale waxaanu dalenaha saaxiibayaal habee wacan wanaagsan meel walba waa joogtaan codkaasi aad maqlayseen waxay ahaayeen qaar ka mid ah ehelada nin maanta nin ganacsado ahaa oo maanta lagu dilay aagga sebiyan ee magaalada muqdisho dhacdadan waxay qeyb ka noqonaysaa dhowr dhacdo oo sidan oo kale kaga dhacday magaalada caasimadda ee muqdisho qaarkood ayaa dadkii la dilay waxa ay ku jiraan talaajado oo ay cadaalad sugayaal u yihiin waxaana ay noqdeen kuwa soo noqnoqda haddaba maxaa ugu wacan dhaqdooyinkan soo noqnoqday hadiga gooraale ee magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeeyey ee martigelisa noqdana sida tusbax furtay waxaa rabaa inaan su-aalahaasi kuwa kale caawa a weydiiyo nabadoon xasan kacaan oo ka mid ah waxgaradka muqdisho soo dhawow nabadoon intaasi kadib bal waxaad markaasi war naga siisaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee muqdisho kusoo kordhay ee dilalka argagaxle ee ka dhacayo magaalada caasimadda iyo aragtidaada waxa ugu wacan
alxamdulilah alxamdulilah warabi alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wamaa bacdu raadiyo kalsan adiga iyo shaqaalaha iyo madaxda lagu aday salaama salaamta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam bacdigeen adeer haddii aan ka jawaabo su-aasha dilkaan soo noqnoqday ee caasimadda ku soo noqnoqday ama rag la dilay ah ama rag wax gubay ama wax dilay ah xaasaskoodii ama dad kaloo lagu dilay ah runtii waxa weeye arbushaad weeye xamar nabad ma aha ayay ka raadinayaan laakiin dhinaca shuruucda iyo sharciga maxkamadda ku shaqana ayaa la waafaji doonaa dembiiluhuna waa laga qaban doonaa dadka dalkana waa laga qabanayaa maxaa jirada dalka muqdisho caasimadii waaye soomaaliya dowladdii federaalka ku shaqaynaysa ciidamadii kala duwana ayaa joogo yani ciidamaha u xil saara xagga nabadgelyada gobolka banaadir boliiska waa joogaa militarigii waa joogaan howlaha waa la kala qaabilsan yahay laakiin wasgudda iyo boliiska iyo xagga nabadgelyada ciidamada ku shaqala ayaa joogo iyagana maxkamad ayaa la saari doonaa oo ku shaqada leh oo xagga sharciga ayaa la waafaji doonaa ninka idil kolley dil waaye waya marka ama naag ha jiro ama naag waxa disho taas way adeer ammaan ma aha waa muqdisho waya waxaa rabaa oo ay su-aasheedu tahay inaan ku weydiiyo dilalkan argagax leh oo ay magaaladu marti gelinayso maalmihii ugu dambeeyey waxa ay muqdisho ka noqdeen wax iska caadi ah waxaan ognahay kuwo badan ayaa filinjeero ku jira oo dadkoodu ay cadaaladda dhoorayaan marka maxaa la oran karaa way ugu wacan tahay oo dadku wax isweydiinayaan dhacdooyinkaas soo noqnoqday halkuu gaabisku ka jiraa
adeer gaabisku wuxuu ku jiraa dowladda ma dhawohayso waxaan adinka dila dowladda ma dilohoyso ama askari wax dilay ha noqdo sharciguu leeyahay maxkamaduu leeyahay ama shaksi wax dilay oo ama xaaskiisa dilay maxkamaduu maxkamaduu leeyahay naag ninkeeda gubtay maxkamaday leedahay yani dil dil waaye maxkamaday leedahay shareecada islaamkaana sheegtay ku dhaqanka shareecada islaamka kutubka ilaahay uu jideeyey oo nabillaahi maxamed uu kusoo degay ninkii la dilay in la dilo in la cafiyana waa bannaan tahay in la dishana waa bannaan tahay in diyo la qaatana waa bannaan tahay laakiin qofkii inta xaaskiisa gubay weli maxkamaddii abukaatayaal fara badan loo qabtay yani weli ma dhicin weli ma dhicin saddex abukaatayaal fara badan maxkamaddana waxaa markaa la horkeenaya xaaskiisii kiiska inuu uu qofka qiraal uu yahay si ay xerilaalinta marka hore soo baarto ku soo caddayso maxkamadda kadib la hor keeno asigoo qiraal ah laakiin wixii haddii la daba ordaayo yani maxkamaddii qaaday ku shaqayn karayso ma jirto kiiska meelo badan ugu furmaa garyaqaanada garyaqaanada ama nimanka xere ah abukaatayaasha fifi yani abukaatayaal ah oo u doodaya halka qof yani waxa weye waa waxa weeye waa dembiilo qofkii ahayd in xeerdaanin ay qabsadaan shareecada qabto oo qofka qof u doodo laakiin qofkii waaba gacan ku dhigla waaba loo jeedaa nin xaaskiisa inta dilay ka fakaday waxaa maxkamadda ay ka dhex raadinaysaa meeshaas yani soomaalida waxay tiraa hal maqaarkeeda diiday yani waana haddii nirigtu cunugtu hasha ay ka dhimato maqaarka waa la saldaaho nirigtiyaa loo soo okeysiyaa inta gudaha laga talo cawdka geliyo saanaha looga maa waya marka nabadoone
marmaraa dhibaato inteeda leeg adeero waya nabadoone nin oday oo magaalada ku noolaa tahay waxaan ognahay inay jiraan kiisas badan oo magaalada ka dhacay oo ay ka mid ahayd dhacdo arday macalinkiisii uu ku dilay weli aanaan hay-adaha ammaanka iyo khusiisay aanay gacanta kusoo dhigin dhacdooyin kale oo sidaasoo kale oo dadkii wax geystay aanaan gacanta lagu soo dhiginayaa jiro marka ma laga yaabaa in dadka waxgeysta ee aan durbaba cadaaladda la marin oo hore gacanta loogaga soo dhigin inay ugu wacan tahay inay dhacdooyinkan ay soo bataan oo maalmihii ugu dambeeyey noqdaan kuwo iska caadiya inuu qofku ku dhiirado inuu qof dilo
والله هذا صراحة قاعد كودي لها صور كيس أدي لها يو إن سي أي دي ذا وأنا مك بريس كأي بديان أو مالو بلدقو أو كنترولور دقو أو حافظيه لدقو أو أمده لوقي بيا أما تيك توك أما فيسبوك ساس والو إلى كلا وان لو بعد جوبي كلا إن أفرت جه عاصمة مقالة مقدسة ونكب حسن hadduu baxsadana in la keeno sawirada meel walba in la daadiyo ciidamada meel walba joogo loo sheegay inuu ninkaa didmiiri yahay qofna uu dilay si loo helo in garoonka weji kale aan loo samaynin iyo uuna ka dhoofin iyo dekadda
laakiin laakiin su-aasheedu waxay tahay dadkan dadkan had iyo goraale cadaaladda ka baxsanaya aanaan gacanta lagu soo dhigi karin ma la odhan karaa way ugu wacan tahay inay kiisaskan kordhaan
maya maya maya maya waa la soo qabanaa adeer amuur waktigeeda farantaa ninka ni diran naf nafaa raacdaynaysa nafuu gooyey adeer waa la helayaa muddo dheer baa ku qaadato biriiska iyo nabasugudda runtii baaris dheer ayay ku samaynayaan cadaaladana la horkeenaya waa biriisku waa shibiriye waana shacabka ayaa la shaqeeya iyo nabasugudda waxaana la rabaa xuuraan badan inay sameeyaan guddoomiyaasha talayaasha saldhig iyada iyo c i d-da iyo nabadsugudaba xogtaas deg deg ay ku helayaan in la baafiyaa muhim haddii la baafi waayo ninka ninka ina wax dilay aniga xaggeen ka aqoonsana waa inaan facebook ka helaa waaya marka laakiin waaya waaya marka ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aasheeda ugu dambeyso sidaan ognahay dhacdooyinkan argagax leh maalmihii ugu dambeeyey waa ay soo kordheen marka maxaad u aragtaa xalka in looga hortegi karo dhacdooyinkan isdaba joogga ah ee dilalka argagax leh ee ka dhacaya magaalada
adeer horta qofka qaadilka oo nafta goynaya islaamka wixii qoran yani xag ilaahay xaggiisa ka qoran yani lagama gudbi karo inuu naf gooyo ayaa u qorneed maalintuu xabii biyaha ilaahay qofkaas u qoray inuu gacan ku dhiiro noqdo asigana in shareecada la waafajiyo oo maxkamadda ku shaqadana la geeyo taas weeye amuurna waktigeeday farantaa waa qadirta rabbi waaye nin nin naf ku qaa oo gooyey yani ilaahay dhiigga islaamka qofka waa ka xarimay ama xaaskiisa ha noqoto ama maaragtay nin walaalkiisa ah ama ay wax dhex mareen ama macallinkii iskoolka u dhigaayay in nafta la dhaafiyo oo gabar buug uu ku dhufsisay u dishi ليراه أنا معلمك وحنا أنا كرا وحنا واتوسي كرا لكن دل كان عاصمتك وصول النقضي waxaa la rabaa markii wax dhacayaanba in saxaafadda lala xiriiro facebook la gersho sawiro in laga qabto dadkaa diniska ana ay soo gudbiyaan xogta ninkaa meesha ugu fakanaa isla markiiba horaa laga helaa biliisku waa shaqeeyaan nambaro habeenka laga wacyi leeyihiin hadday dhib arkaan inay u sheegaan adeer taasaan ku tali lahaa waayahay aada umahadsan tahay nabadoon xasan kacan oo ka mid ah waxgaradka muqdisho ayuu ahaa waxaanu caawa wax ka weydiinaynay dilalka ee soo noqnoqday ee argagaxle maalmihii ugu dambeeyey ee martigelinaysay magaalada caasimada muqdisho wareegga wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan qeybaha dhexe ee barnaamijkana waynu kusii siqeynaa
i b s bank waa banki aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo quramaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elit mastercar haddaad aasiya joogta eeshiya aad u socdaasho ama yurub eriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon banki aadin dalmar wall elit mastercar akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar elit mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale ee raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b longe aad ku helaysaan si free ah dalmar ilid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank dheeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonta u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hashe adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkada keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bank ayaad ku xihan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa blay storeka ama app storeka
shirkadda fatax general trading company waxay inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiima lana raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar mango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex سديتن خمر مانجو دعنت هذا كوكاغو الحب يعرف بالمذاق
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaayee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simikaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowgla-aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
sii iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaam marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya wada dhijitaal ah subersign brinter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg way shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuuradhay ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qab
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasuya ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay kumaalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeegga deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeegga deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
bremier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jaabkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
salaamaad kulla aafaad aqoonta saa'idow tiknolojika sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaas sax ahayn fartusaan ma ahayn saakay weeba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad hal tabeella la saxriiray sori sori sori sori bello sori sawir iyo tabeelle subar sayn baa sahasho fududaysay boor yar iyo weyn sayskaad doontid u sheego subar sayn design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subar sayn design waa mid taqaan subar sayn design waxay awoodaa inay farta kugu qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istiikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfanayd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah subar sayn design ugu kaalay subar sayn design sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka farasmagaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida randiboodyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee bow indian ocean waa shaqaalo ka sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba subar sandesan waxay xarunteeda ku taallaa wadada makaan mukarama ka soo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maantaba ka wac telefoonada kale ah eberli xal toddobo labaatan tobaniyolabo tobaniyolabo siddeetan iyo shan tobaniyolabo konton iyo shan ama eberli xal sagaal toddobo eberli eber shan ama eberli xal sagaal toddobaatan eber eber toban iyo shan ama booqo
waa hagaaga qaybaha dambe ee barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaa dhegaysanaysaan raadiyaha dalsan ee muqdishona waad nagala socotaan maxkamadda gobolka banaadir waxa ay maanta soo gebagabaysay dhegeysiga eedda dhanka ka ah eedeysane loo haysto dilka inuu ka dambeeyey xaaskiisii luul cabdilcasiis waxaana maanta markaasi maxkamadda mar kale la horkeenay eedeysanaha iyada oo xafiiska xeerlaaliyaha ee guud ee qaranka uu codsaday in eedeysanaha lagu xukumo dil tuugasha xilal ku-xigeenka ee markaasi qaranka yaxye maxamuud siciid oo markaasi maanta ka hadlay fadhigii maxkamadda ayaa si guud waxa u soo markaasi gunaanadaya eedaha loo haysto ninkan iyo dalabka xeeraalintii ku aadan in ninkan ku eedeysan inuu xaaskiisii gubay islamarkaasina gubitaankaasi u geeriyootay lagu xukumo dil toogasha ah
eedeysane sayid cali mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh sida uu qabo qodobka boqol toban iyo sagaal waxaan rabaa inaan soo dul maro dhacdadan caddaymihii uu xafiiska xeelyaha guud ee qaranka uu horkeenay maxkamadda difaacii qareennadu ay meeshan ka sheegeen ay maxdarka ka sheegeen ama maxkamadda horteeda kadibna aan soo jeediyo codsiga xafiiska xeeralyaha guud ee qaranka ee ku lidka ku ah eedeysane sayid cali marka ugu horreysa si guud haddaan u dulmaro aayadaha qur-aanka ayuu soo jeediyey qareen ka mid a qareennada difaaca eedeysanaha mudane guddoomiye dhammaantood waxay lid ku ahaayeen eedeysane sayid cali sababtoo ah sababtoo ah waxay ka sheekeynayaan ama ay ka hadlayaan qofkii qof dilaa cawaaqibka uu la kulmayo waxay la kulmayaan waxay ka hadlayaan axaadiista iyo fiqiga uu soo qaatay dhammaan shuruudaha laga rabo markhaantiyaasha qaybta ugu dambaysa ee uu soo qaatay waxay ahayd ciyaalku inaysan gelin markhaanti hase yeeshee qareenka waxaa dhaaftay in in caruurta maxkamadda horta markii la keenayay horteeda la keenayay la wareysanayay qaraa-in iyo xaqaa'iq ee aan loo horkeenin markhaanti ahaan aan loo horkeenin guud ahaan maxkamaddan ay u furan tahay wax kasta oo ay u arkayso in cadaalad lagu gaarayo ama qaraa-in ama wuxuun ku tusinaya inay maxkamaddu ay dhegaysan karto si ay uga qaadato dalaa-il kale iyo isku xir kale iyo dhacdooyin dhacdo- dhacdadaas ku xiran ay uga sii qayb qaadato midda kale oo ku xigta waxa weeye qareenka kale ee qareen xalane waxa uu sheegay maxkamadda horteeda ka sheegay inaanu dhicin in haddii uu dilkan uu geedeysa- geysan lahaa eedeysanuhu uu noqon lahaa dil qorshaysan mudane guddoomiye waa maxay waxa dhimani haddii dagaal dhacay ama farakacya farak hadal dhacay la baxay shidaal lasoo gatay ee, kii dabka lagu daarayay lasoo qaatay qorshaha dhiman qareenka uu sheegayo uu ka sheekeynayo maana fahmin maxaa yeelay wuxuu ahaa jariima munadama waa lasoo diyaariyey waxa weeye qorshuhuna wuxuu ahaa in marxuumadda lagu dilo haddii aan soo qaato aan kaga baxo qareenka labaad intaas eedeysanaha laftirkiisa waxa uu sheegay inuu ugu tegey daqiiqad kadib iyadoo ku dulgubanaysa furaashka taasi waxay daliil u tahay furaashka iyadoo ku jiifta in ficilkan lagu sameeyey marxuumadda qareenka ugu dambeeyey waxa uu maxkamadda horteeda ka sharaxayay warqad warqaddaasi waxay khusaysay xaaladda caafimaad ee markii cusbitaalka saa loo dhigay hase yeeshee qareenka waxaa dhaaftay warqadda dhimashada oo uu caddaynayo dhakhtarku xilliga dhimashadeeda iyo sababtay u dhimatay waanu maxkamaddana la wadaagin qareennadana loo gudbiyey arrintaasaa dhaaftay intaa haddaan kaga baxo dufaacii ay soo gudbiyeen qareennadu waxaan rabaa inaan inaan dhowr dhacdo oo si kooban anoo uga hadlaya aan soo gudbiyo mudane guddoomiye dhacdada koowaad waxa weeye oo dhacdooyinkaas oo ah dhacdooyin ku tusinaya ama qaraa-in ah oo ku tusinaya in eedeysanuhu uu galay falkaas si kasana uu u galay natiijada dhimashaduna ay ka dhalatay falkaas qodobka koowaad waxa weeye gacanta uu dhaawaca ku leeyahay waa gacanta bidixda ah waxaana ay ku tusinaysaa eedeysanuhu inuu u isticmaalayay ba- da- baasiinka uu ku shubaayey marxuumadda iyo jinsigaarka ama letarka uu ku daarayay inuu u isticmaalayo gacanta midigta ah markii ay kus yacni ay damacday inay een- een isbadbaadisana uu ku riixay gacanta bidixda ah sidoo kale dhaawac yar baa wuxuu kaga yaallaa farta hore ee gacanta midigta ah dhaawacaasina wuxuu ku tusinayaa markii uu ku qabanayay dabka sh- uu shidaalkana ku shubayay inuu soo gaaray een, dabka cirifkiisii ama dabkii een, uu gacanta ka soo gaaray uu ku ku daarayay qodobka labaad oo aan rabo maxkamadda inaan la wadaago waxa weeye qolka uu gubay kuna gubay marxuumadda qol bay eedaysanuhu inuusan ahayn qol qalabka jiifka ama guriga loogu talagalay qayb ka mid ay yaaleen waxaa yaallay armaajo yar iyo sariir yar oo ay iska lahayd gabadha lagu lagu magacaabo farxiyo oo ay dhashay marxuumaddu waxa oo laabuwaagtii ay wax ku baranaysay farxiyo farxiyo yari waa gabadha curadda ah oo toban jirka ah oo maxkamadda horteeda aan keennay ama timid sidoo kale mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh waxaa ka dhex muuqda sawirrada aan soo gudbinay qolka marxuumadda lagu gubay buwaagtii farxiyo boorsadeedii ayaa ka dhex muuqda alaabta jiifka iyo fadhigu waxay gaar u yihiin oo ay ku xiran yihiin qaybta gudaha ah ee qolka fadhiga iyo qolka jiifka iyo suuliga isku xiran halkaasaa waxaa jira qaybtii een, muxuu ahaytay ji- jiifka ahayd sidoo kale eedaysanuhu waxa uu sheegay oo iyaduna qaraa-inta ka mid ah ama waxyaabaha wax caddaynaya ka mid ah inuu galay qolka jiifka ah asagoo soo gubay sida uu sheegay weeye qolkii yaraa isagoo soo gubay inuu galay qolkii jiifka ahaa daqiiqad ka- daqiiqadna inuu ku jiray daqiiqad kadibna uu ka soo baxay isla markaana uusan soo gubin qolkaas waayo uu gubi waayey haddii ay uu run sheegayo eedaysanuhu hadduuba qolkan soo gubay qolkanna uu galay daqiiqadna uu ku jiray isla markaana uu ka soo baxay mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh taasna waxa weeye waa waa dhacdo muujinaysa inuu falkan ku talagalay eedaysanuhu qodobka kale aan soo gudbinaya waxa weeye gaarigiisa marka uu keeno eedaysanuhu xaafadda uu yimaado gurigiisuu geysan jiray gu- gudaha u gelin jiray ganjeelaha mararka qaarkoodna wuxuu dhigan jiray geerishka maalinkaa wuxuu dhigtay geerishka riddiisa afka gaarigana wuxuu u jeeday waddada jidcaddaa ah ee ku dhacda jidka weyn ee laamiga ah taasina waxay daliil u tahay inuu rabay inuusan habeenkaa guriga u hoyan ee uu falkaa geysto kadibna uu iska baxsado eedaysanuhu inay tahay ku talagal eedaysanuhu dabka wuxuu ka soo qaatay sida ay noo sheegeen markhaantiyaashu maxkamaddan ay ka hor sheegeen qaarkood wiil dhegool ah oo joogay geerashka xilligaas muddo kadibna eedaysanuhu wuxuu qaaday tallaabooyinkaas maxkamadda horteeda laga caddeeyey oo ah inuu soo qaato baasinga inuu gudaha galo inuu soo daaro inuu kusoo gubo gabadha inuu saas sameeyo waxa uu sheegay eedaysanuhu inuu soo badbaadiyey carruurtana uu qaarkood u soo guray isagu arrintaasi war waxba kama jiraan bal ganjeelaha weynna waa kusoo riixay shabaq ka horreeya gurigana dushuu kaga xiray labada dhallinyarada ee u dhacday guriga haddii uu gurigu furan yahay ma iyagaa u dhici lahaa uma dhaceen ee albaabka ka geli lahayn xataa haddii albaabku furan yahay taasina waxay kutusinaysaa inuu rabay inaan la ogaanba ay maamada iyo lixdeeda ciyaalna ay meesha ku gubtaan sidaasna waxa weeye hadhowdii lasu weydiiyo oo la- loo yidhaahdo korontaa ku qaraxday ama si kalea wax ku noqday marxuumadda allah u naxariisto markhaantiyaasha mid ka mid a wuxuu sheegay inay ku calaacalaysay waryaa muslimoy walaalow ha sayd eh, walaalow hay gubin iyo kelmada ah shahaado ah oo markaas ay soo jeedinaysay mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh eedaysanada ma- eh, marxuumadda markay soo baxaysay ama ay guriga ka soo baxday iyadoo dala- dalaadhacaysa ayay ku dhacday guri kasoo horjeeda banaankiisa jirkeeduna waa gogo-ay bal qiiq baa ka kacayay waxaa ka kacayay qiiq waxaan haynaa sawir sawirkaas maanan soo gudbin Een, wax isagoo daabacan baan soo gudbinay laakiin haddii isagoo sooftiga la fiirsho wuxuu abuurayaa jawi kaleeto ka baxsan waxa uu in in la fiiriyo ama bini'aantinimada waxa uu qofkii qalbi jilicsan ma fiirin karo sidaa daraaddeed waan soo gudbin doonaa haddii laha yidhaahdo isla boqol toban iyo sagaal aan kusoo gudbinin haddii maxkamaddu naga aqbasho wey mudana guddoomiye maxkamadda sharafta leh eedaysanuhu sidaan hore u sheegay ayadana aan taamanayo ma fakadeen haddii uu falkani uga dhacay si aan ku talagal ahayn taasina waxay muujinaysaa fakashadiisu xataa ma ahayn fakasho ku- ku siman degmada uu degan yahay ee waxay ahayd mid ka baxsan ilaa uu u gudbay gobol kale ilaa juhdi badan la geliyana ay uu doonayay inuu uga fakado waddanka dibaddiisa si uga sii baxsado ee falka uu geystay mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh qodobka afar boqol soddon iyo afar waxa uu sheegayaa qofkii qof dila kasna u dila in lagu ciqaabayo dil toogasho ah maadaama aan dad islaama nahay fursadda keliya ee u furani waxa weeye weliyudamku inay cafiyaan Een, weliyudamku hadday cafiyaanna bal iska badaaba ee, tacsiir ahaan waxaa loo gaarsiin karaa kiisaska noocan oo kaleeto ah dil toogasho ah maadaama uu yahay arrin fitnaynaysa ee, bulshada soomaaliyeed waxa uu dhaawac ka soo gaaray dabkaas uu ku bulbilay maamada cimaad cabdirasaaq maxamed oo dhaawac uu soo gaaray sababta ee, dabka uu ku bilbilay ama uu ku gubay marxuumad luulo oo ahayd hooyadiis asagana uu ka soo gaaray dhaawacaas dhaawacaasna uu ilaa hadda la daalaa dhacayo mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh marxu- marxuumad luulo ama luul yay ahayd tumay ahayd waxaan rabaa conclusionkayga inaan ku daro tacriif yar oo maamadaas ku saabsan luul waxay ahayd hooyo soomaaliyeed oo korinaysa lix carruur ah mid midna uurka ku sida isla markaana la daalaa dhacaysa noloshooda iyo waxbarashadooda is- iyaduna ay masruuf ka tahay carruurtaasoo carruur agoon ah iyaduna ay u tahay aabbo iyo hooyo una buuxinaysa kaalinkii aabbaha iyo tii hooyada labadaba waxay ahayd iftiinka keliya ay carruurtaas haysteen ay ku naaloonayeen mustaqbalkooda inay dhisto ay meel gaarsiiso mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh luul waxay ka baxday dugsi hoose dhexe sare waxay ahayd jaamiciyad iskuulka aviationkay ka baxday waxay ahayd qof wax taqaan sidoo kale waxay ahayd qof u adeegaysa bulshada iyo qarankeeda labadaba waxa ay saacadaha qaarkood ay ka shaqaynaysay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde halkaasoo ay adeeg ugu haysay bulshada soomaaliyeed xilliyada kaleetona waxay u adeegaysay ciyaalkeeda waxbaraysay tarbiyeynaysay arrimahaas oo dhan waxay muujinayaan qofkaas dhintay ee la dilay ee eedaysanuhu uu dhaafiyey dunida sabab uga no- sabab ugu noqday inay ahayd qof macno ku leh waxtar ku ah isla markaana ay bulshadu u baahan tahay sidoo kaleto sifooyinkeeda waxaa ka mid ahaa waxay ahayd xaafidulqur'aan ee shaqadan shaqadii uga hor- uga horreysana waxay ahayd inay lahayd arda qur'aan ay macalimadka ahayd iyadu mudana guddoomiye maxkamadda sharafta leh dhaawacyada soo gaaray qoyska iyo carruurta waxaa ka mid ah lixda carruura inay agoomoobeen rajoobeen waxaa ka mid ah dhaawac soo gaaray aabbaheed iyo hooyadeed oo aabbaheed markii ugu horreysay uu arkay u dulqaadan waayey sida uu jirkeedu u gogo'ay isla markaana uga soo cararay ilaa ay ka dhimatay sidoo kale waxaan la qiyaasi karin dhaawaca guud ee soo gaaray saaxiibadeed iyo dadkii ay shaqo wadaagga ahaayeen mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh ilaa hadda waxay ku jirtaa tallaagad lama geyn qabrigii ee lagu aasi lahaa taasoo ka tarjumaysa dhaawaca soo gaaray ehelka ugu dambayntii mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh maadaama aan soo gudbinay caddaymo documenty iyo markhaantiyaal aan la qiyaasi karin oo ciidda ka badan oo dhinac walba taabanaya arkay maqlay dareemay intaba waxaan maxkamadda sharafta leh aan ka codsanayaa anagoo ku matelaya dacwaddan xafiiska xeraalyaha guud ee qaranka anigoo dacwaddan ku matelaya xafiiska xeraalyaha guud ee qaranka in ay maxkamaddu ku qanacdo isla markaana ay si waafaqsan qodobka boqol iyo toban boqol lixdan iyo saddex cadaymihii aanu soo gudbinay in eedaysane sayid cali macalin daawuud lagu xukumo dil toogasho ah kaasoo ah qisaasta marxuumad luul cabdicasiis
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaj ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhow tan iyo kulanti dambo nabadgelyo